waxaa marba marka ka dambeysa isa soo taraysa cabashada xoogan ee ay bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho ka muujinayaan wadooyinka isku bedelay biyo fariisidka ee halbowlaha u ahaa isku socodka dadka iyo gaadiidka mid ka mid ah wadooyinkaasi waa kuwa ka yimaada xarunta madaxtooyada ee dowladda federaalka taas oo isku badashay bahlo iyo biyo fariisad darawalada kaxaysa mootooyinka ee isticmaala waddadaas ayaa waxa ay tilmaameen in laga qaado lacago canshuur ah saasoo ay tahayna ay dhibaato ba-an ku qabaan arrintan ay ka cabanayaan haddaba waa kuwaan iyaga oo warbaahinta kula hadlay magaalada muqdisho wallaahi saan ee tahay saad ujeedid waa canshuur canshuur laskuma cafiyo dheeli maalintaa hal dooraa laami ku saaranaya wallaahi dhibkaa ku qabnaa saan e lacagta waa layska daldaluyaana meeshaan maayane cid wax qabanaysa ma laha
waa ujeeda dhibkaa la kulmaata wax laga sheekeynaata amaan mo adoo ujeedad oo taaganaan ku dhacay dadkaa iga bixinaysana waa ujeeda marka wax ya waa halkan waa waxbaa ceelgaabta waay anime waddadan waa ku rafaad nimbaanta canshuurna waan wal ka qaadaa afar labaad sacan diiqadaas aan dhex marnaa nimbaanta oo bilaacadda madaxtooyada waa tanaa lagu dhaa madaxtooyada horteeda diiqa hortaab waddadan niyo waxaa laga qabto waxaa laga qabto canshuur waa qaadataane waxaa laga qabto wargud iyo diiqo mootooyinkii baawartana waa naga jajabeen canshuurna canshuurna waa la qaadin waa lacagtaan daba qiimaha ku bisanaya waa yaabanayaan waaba shiki soomaaliya iyo noqon labaatan malyan oo sideed qofood madaxa ka haysato iyo noqon cabashadan ayaa ku dabafeelaysa cabashooyin ay horay u jeediyeen gaadiidleyda qaybaheeda kala duwan ee ka shaqaysata magaalada muqdisho iyagoona marar badan warbaahinta u sheegay in ay la kulmaan dhac iyo boob kaga imaanaya ciidamada dowladda federaalka iyadoona ay usii dheer tahay canshuuraha xad dhaafka ah ee aan wax faa'iido ah loogu sameynin ee ay ka qaado dowladda federaalka